إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu ku soo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah dowladda jabuuti ayaa lagu eedeeyey inay diyaaradaheeda dagaal ku duqayn ku dileen dad ku nool gobolka canfarta ee dalka etoobiya dagaallo culus ayaa deegaana ka tirsan gobolka sool waxay mar kale ku dhex marayaan ciidamo ka tirsan maamulka somalilan iyo kuwa s c kaatumo maamulka la baxay somalilan ayaa lacaga hor leh oo baada ku soo rogay bulshada ku dhaqan deegaanada uu ka arrimiyo haweenka muslimaadka ah ee ku nool magaalada muqdisho ayaa halkaas kaga dhawaaqay olole lagu taageerayo muslimiinta khaza barnaamij looga hadlayo tacabka iyo tacliinta jamaame ayaa xalal lagu soo qaatay horumarka dhanka waxbarashada ah ee laga dareemayo dumarka ku nool jamaame ciidamo ka tirsan booliiska dalka bakistan ayaa lagu dilay xuduud beenaadka ah oo dalkaasi la wadaago waddanka afghanistaan
قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran dowladda jabuuti ayaa lagu eedeeyey inay diyaaradaheeda dagaalku duqayn ku dileen dadku nool gobolka canfarta ee dalka ethoobiya faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya maxamed sheekh cali wararka ka imaanaya wadanka itoobiya ayaa tibaaxaya in duqaymo culus ay ka dhaceen maalintii shalay gudaha dalkaas kuwaasoo geystay khasaare isugu jira dhimasho dhaawac iyo mid hantiyadeed duqaymaha ayaa waxaa fuliyey diyaaradaha loo yaqaano dronista kuwaasoo lagu tuhunsan yahay inay leedahay dowladda jabuuti ay saraakiil warbaahinta soo xigatay ay sheegeen inay duqeeyeen goobo ay joogaan maleeshiyaad hubaysan oo halis ku ah amniga dalkooda inta la xaqiijiyay waxaa duqeyntan ku geeriyooday siddeed qof iyadoona marba marka xigta ay isa soo tarayaan waxaana ku dhaawacmay tiro intaa ka badan ilaa iyo iminka ma jirto war ka soo baxay dowladda xabashada itoobiya iyo maleeshiyaad kale ee fallaagada ah ee ka dagaalama gudaha wadanka itoobiya ilaa iyo iminka ma jirto war rasmi ah oo kasoo baxay dowladda jabuuti ee uu hogaamiyo ismaaciil cumar geele taasoo lagu eedeeyay inay geysteen duqeymo culus oo ka dhacay gudaha wadanka itoobiya duqaymaha ayaa waxay ka dhaceen magaalo istaraatiiji ah oo lagu magacaabo hilidar oo ku taalo gobolka canfarta iyadoona ay waxyeelo daran kasoo gaareen dumar iyo caruur sidaay wararku sheegayaan waxaa laga yaabaa inuu sii kordho khasaaraha wixii soo kordha waan soo gudbin doonaa insha allah marar badan wadanka itoobiya waxaa sidan oo kale uga dhacay duqaymo ba-an oo ay ku hoobteen dad badan oo shacab ah oon waxba galabsan kuwaasoo in badan lagu tuhmayo maleeshiyaad iyo koox hubaysan oo ka dagaalama gudaha dalkaas dagaallo culus ayaa deegaana ka tirsan gobolka sool waxay mar kale ku dhex marayaan ciidamo ka tirsan maamulka somalilan iyo kuwa s c kaatumo tafaasiisha warkaas waxaa soo jeedanaya cabdiqaaliq macal cabdiweli dagaallo culus ayaa deegaano ka tirsan gobolka sool waxa ay mar kale ku dhex marayaan ciidamo ka tirsan maamulada somalilan iyo s c khaatumo kuwaasoo ku loolamaya gacan kuhaynta deegaano ka tirsan gobolada sool sanaag iyo cayn dagaalada ugu culus ayaa waxa ay ka soconayaan deegaano lagu kala magacaabo buqdharkeen iyo wiille oo ka tirsan gobolka sool waxaana dhinacyadu ay isku adeegsanayaan hubka noocyadiisa kala duwan sida ay kusoo waramayaan dad goobjoogayaal ah waxaa dhinacyada soo kala gaaray gurmad ciidan iyadoo mid weliba oo isku dayayo inaan looga gulroonaanin dagaalka dadka deegaanka ayaa waxa ay sheegeen in weli xabadda ay isku dabadhacayso ilaa haddana labada dhinac aan wax war ah laga haynin khasaaraha wada gaaray waxaana ay intaa ku dareen in weli ay isku horfadhiyaan deegaanada ay isku haystaan labadaasi maamul haddaba dhegaystayaal wararkii kasoo kordha dagaalada ka socda gobolka sool waxaad ku dhagaysan doontaan wararkeena iyo barnaamijteena dambe insha allah maamulka la baxay somalilan ayaa lacaga hor leh oo baada ah ku soo rogay bulshada ku dhaqan deegaanada uu ka arrimiyo faahfaahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedinaya farxaan cali cabdulaahi mashruucii shisheeye ee canshuuraha loogu yeeray ayuu maamulka uu hogaamiyo cabdiraxmaan ciro durbaba bilaabay inuu ku soo rogo shirkadaha isgaarsiinta iyo ganacsatada kadib muddo kooban oo laga joogo markii uu talada la wareegay lacagahan baadda ah ayaa laga qaadi doonaa shirkadahan sida xawaalada lacagaha iyo adeegyada ay bangiyada bixiyaan iyadoo sidoo kale baadani ay saamaynayso shirkadaha bixiya adeegyada internetka go-aankan qaadista canshuuraha iibka ayaa guud ahaan saamayn doona bulshada iyo ganacsiyada intooda kale maadaama aysan dadweynaha hore u bixin jirin canshuurta caynkan ah saamaynta ayaa noqon karta mid ay dareemaan dadweynaha oo culays ku keenta dhanka kale waxgaradka gobolka ayaa arrintan ku tilmaamay mid uu maamulkani ku doonayo inuu dhaqaale uga samaysto hantida dadweynaha haddaba mashruucan laga soo minguuriyey dalalka shisheeye ayaa dhaqangalkiisu horay ugu fashilmay koonfurta soomaaliya gaar ahaan muqdisho kadib markii bulshadu si adag uga hortimid lama oga sida uu uga dhaqangeli doono waqooyiga soomaaliya oo ay ka jirto xaalad dhaqaale xumi ah oo ka daran tan koonfurta dowladda federaalka iyo maamulada kale ee ka jira dalka ayaa marba marka ka dambaysa canshuuro hor leh ugu soo roga dadweynaha taas oo ay sheegaan inay wax ugu qabanayaan iyadoo taa beddelkeeda aanan la arag wax muuqda oo ay qabteen haween muslimaad ah oo ku nool magaalada muqdisho ayaa halkaasi kaga dhawaaqay olole lagu taageerayo muslimiinta khaza mubaarag cumar ayaa ka warramaya iyadoo weli socdaan ugurmashada dadka muslimiinta ee ku dhibaataysan khaza kadib dagaalo iyo duqaymo aan loo meeldegin ee isku soo warwacdeen yahuudiyo reer galbeedka ee socday shan iyo toban bilood oo xiriir ah oo lagu xasuuqay ehelkan reer falastiin ayaa waxaa haatan aad u soo badanaya dadka muslimiinta ee u gurmanaya walaalaheen la daaladhacya baabi ay yahuudda xaaqadiinta ay u geysteen kuwaasoo wajahaya xaalado aad u daran oo xagga nolosha ah haweenka muslimaadka ee ku nool magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya ayaa halkaasi kaga dhawaaqay olole lagu taageerayo dadka muslimiinta reer khaza haweenkan ayaa ololahooda ugu magac daray khaza innaga ayay naga mid tahay waxaan ujeedkoodu yahay inay ururiyaan dhaqaale gurmud u ah walaalehen reer khaza qaar ka mid a haweenkan isxilqaamay oo la hadlay warbaahinta ayaa ka warramay ololaha ay ku dhawaaqeen iyo waxa uu yahay dadkaas walaalahayna garab istaagooda waajib diini ah oo na saaran waay waxaan rabnaa maanta inay ka soo baxda meeshaan laba arin uun intayna isla joogta maanta oo timid oo ilaahay runtii soo waafajiyey waxba ay qaban karaan inaan inaan wax qabanno inaan isku raacno oo aan aan u istaagno qadyadan runtii dhaqaalaha nagala rabaa inaan garab istaag weyn ku muujinno dadkaas walaalahayna ah ee xaqa ku taagan caalamkao dhanna isku soo biirsaday inuu dulmiyo oo duleysto ma duloobayaan ballanqaad ilaahay ay haystaan way guulaysanayaan laakiin dadka imtixaanka la marsiinaya annaga kow ka nahay sidoo kale haweeney kale oo ka mid ah haweenka isxilqaamay ayaa iyaduona dardaaran u soo jeedisay haweenka kale waxaan rabaa inaan insha allahu tacaalaa maadaama annaga aanan tegi karin meeshii oo aanan joogin waxa aan galno inaanan la gaabsan waxa aan qaban karno inaanan xaqirin wax aan tari karno inaan ilaahay subxaana watacaala berrina la weydiinin intaasna ma qaban weyse insha allahu tacaalaa dardaarankeenna waxaa waaye faku raqabatin ow icaamun fii yowmin haa ciwaankeenna waa midkaasa waa midka ka taagan xaaladda khazo waa midka aan laga bixi doonin waa midka insha allahu tacaala dad badan oo maanta shilinka ay haystaan bixin doono ay caqabada uga gudbin doonaan dirham lagaa aqbala ayaa wax badan oo aanan filaynin ka qayr badan tan iyo markii uu dhacay heshiiskii xabad joojinta ee la dhex dhigay muqaawamadii yahuudda ayaa waxaa dib ugu soo laabanaya khaza dadkii ka barakacay duqaymaha yahuudda halkaasi ka waday iyagoon haysan waxyaabaha asaasi u aha nolosha barnaamij looga hadlayo tacabka iyo tacliinta jamaame ayaa xalay lagu soo qaatay horumarka dhanka waxbarashada ah ee laga dareemayo dumarka ku nool jamaame warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya maxamed daahir calasow diinteenna muqadaska ee islaamka waa diin xaq ah diin aan islaamka ahaynna qofkii diin ka dhigta ma ahan mid la aqbalayo islaamku waa diin ragga iyo dumarkaba ku dhiirigelisa waxbarashada islaamku wuxuu xuquuq ballaaran siiyey dumarka waxaana ay kaalin weyn ku leeyihiin inay fido diinta islaamka maktabka dacwada degmada jamaame waxa uu dardargeliyey waxbarashada dumarka halkan waxaan ku arkay oo ka furan xarumo waxbarasho oo u gaar ah dumarka kuwaas oo loogu talagalay inay ku bartaan diinta islaamka haween aad u badan ayaa soo buuxdhaafiya maraakista ah waxaana ay ku bartaan oo ay ku xifdiyaan qur-aanka kariimka iyo tafsiirkiisa sidoo kale dumarku waxa ay qaataan kutubo ka hadlaya caqiidada axaadiista iyo fiqiga dumarka ku dhashay jamaame ayaa ka badan haweenka muhaajiriinta ah ee dhigta xarumaha waxbarashada taasi oo ay kaga duwan yihiin magaalooyinka qaar ee wilaayaadka islaamiga ah haweenka qaar waa hooyooyin haddana taasi kama hor istaagin in xillina ubadkooda ay xanaaneeyaan wakhti kalena ay siiyaan barashada diinta islaamka ilaa afar markas oo waaweyn ayaa ka furan magaalada jamaame haatanna waa kuwo ay wax ku bartaan haweenka marka ay haweenku maraakista ka baxaan oo qur-aanka ay xifdiyaan waxa ay si toos ah ugu gudbaan macadka khadiija ah oo lagu soo saaro haween daaciyaad ah qaar ka mida culimmada macadkan dhiga ee haweenka wax bara waa kuwo dhowaan soo gaaray magaalada jamaame oo aniga ayaa qaarkood la kowsaday darsi ku saabsan tafsiirka qur-aanka kariimka ayay haweenku ku qaataan macadka khadiija waa laga dhagaystaa inta uusan bilaaban casharka gabdhaha halkan ku qaata tafsiirka qur-aanka kariimka ayaa warbaahinta alfurqaan u sheegay inay wax badan ka faa'iideen tafsiirka oo si fudud loogu sharaxo waxay xuseen in wax badan ay iska beddeleen waxbarashada dumarka kadib wixii ka dambeeyey markii jamaama ay xarun u noqotay gobolka jubbada hoose alamtara miyaadan ogeyn tuubana kayfa sidii facala rabbuka rabbigaa uu ku falay biasxaabi ilfiili maroodiga asxaabtiisa alam yajcal miyuusa ka yeelin kaydahum dhagartooda fii tadliilin khasaare dhexdeeda wa arsala miyuusan dirin wuwa diray calayhim dushooda dayran shimbiro abaabiilin koox kooxa ah shimbirahaasoo tarmiihim ganaya bixijaaratin dhagaxaan min sijiilin dhoobo la duwa laga sameeyey fajacalahum wuxuu ka yeelay ka casfin bal ma'kuulin la daaqay bismillaahi magacalla ayaan ku bilaabayaa suuradan ayada ah oo suuratuunnaas arraxmaani allah naxariista guud ahaaneed u naxariista makhluuqa oo dhammaan allahaasoo arraxiimi naxariis gaar ahaaneed u naxariista muslimiinta keli qul ku dheh naw maxamedow acuudu waxaan meegangelayaa birabbiinnaasi dadka barbaariyahooda malikinnaasi boqorka dadka ilaahinnaasi dadka midka ay caabudayaan min shari lwaswaasi shay kasta wax waswaasiyo shartiis ayaan ka megangelayaa alqannaasi ee gabashada badan alladii shaygaasoo yuwaswis waswaasinayo fii suduuri nnaasi dadka laabahooda dhexdiisa min aljinnati jinni ah iyo wannaasi dadka hooyo wax baratay waxay qoyskeeda u maarayn kartaa si hufan waxay noqon kartaa mid kor u qaada diinta islaamka haweenka jamaame ee wax bartana ah waxaa laga rajaynayaa inay tusaale u noqdaan dumarka kale ee aan wax baran mar aan weydiiye haweenka rajadooda mustaqbalka marka ay macadka khadiija ka aflaxaan waxa ay ii sheegeen inay ku hanwan yihiin inay ka qayb qaataan barashada iyo faafinta diinta islaamka maadaama hooyooyinka wax bartay ay faa'iido muuqata u leeyihiin bulshada iyo ubadkooda waxay dumarka wax barta ee ku nool magaalada jamaamo u soo jeediyeen dumarka kale aan wax baran inay xaadiraan oo ay ka faa'iidaystaan waxbarashadan bilaashka ah waxaan dardaaran siinayaa gabdhaha xaafadaha iska fadhiyo annaga maashalla maanta heer saraan maraynaa waxbarashada meelaha wax lagu bartana in lasoo xaadiro aad iyo aaday u fiican tahay waxaan leeyahay gabdhaha gabdhaha hadda jiilka ah waxaan leeyahay soo haleela meelaha waxbarashada soo xaadira maraakiista sida dugsiyada macaahida soo haleela aan leeyahay xarakada shababul mujaahidiin oo ka talisa dhul baaxad leh oo soomaaliya ka mid ah ayaa xoogga saartay in ummadda ay kala dagaalanto jahliga oo laga soxo qaladaadka caqiidada islaamka la xidhiidha maamulada islaamiga ah kadibna waxaa soo baxay oo dumarku ay heleen fursado dahabi ah oo ay ku heli karaan goobo waxbarasho oo u gaar ah marka laga yimaado tafsiirka qur-aanka kariimka waxaa dumarka la baraa kutubada ka hadlaya funuunta kale ee islaamka waxaa ii soo idlaaday maalinta koowaad booqashada aan ku tegay macadka khadiija halkaas oo tafsiirka qur-aanka kariimka loogu meerinaya qaar ka mid ah gabdhaha ku dhaqan magaalada jamaame maalintii xigtay ayaan maktabka dacwada jamaame waxaan ka codsaday inay igu caawiyaan sidaan ku heli lahaa dumar kale oo dhigta kutubada kale ee diinta islaamka iminka waxaan ka baxayaa oo aan ka dhaqaaqayaa xarunta idaacadda anigoo doonaya inaan la kulmo qaar ka mida dumarka dhigta maraakista diiniga ah waxaana jeclahay in waxa ay bartaan aan ka soo gudbiyo insha allah مهما تمل الناس بات معلما تخبو مشاعله لينقذ مشعلا daqiiqada kadib waxaan gaaray macadka khadiija ah waxaana ku diyaarsan oo halkan bandhig ku soo bandhigaya dumarka dhigta maraakista diiniga ah ee magaalada jamaame كم فرائد الغسل وما هي؟
فرائد الغسل ثلاثة النية إزالة النجاسة وإن كانت على بدنه إيصال الماء على جميع الشعر والبشر اذكر شروط وجوب الجمعة شروط وجوب الجمعة سبعة أشياء وهي الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورية والصحة والاستيطان أفر كتاب أين كبرتا waxaan dhiganaa horta hal hal bil waxaan bartaa tafsiir abishijaac cumdatulaxkaam matn albayquuniya alcarabiyatu maasha allah haddana zaa'id ugu fiicanahay bishaan wax zaa'id iska dareemaya
si kastaba ha ahaatee cilmiga sharciga ah waa iftiin loo baahan yahay in la raadiyo qof weliba oo muslim ahna uu ku dhaqaaqo tallaabada uu ku gaari lahaa si uu kaga faa'iidaysto warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan ciidamo ka tirsan booliiska waddanka bakistan ayaa lagu dilay xuduud beenaadka ah oo dalkaasi la wadaago afghanistaan afar ka mid ah ciidamada bakistan ayaa lagu dilay weerar lagu qaaday gaari ay saaraayeen kaas oo marayay gobolka kheybar bakhtuunquwa ee dalkaas oo u dhow waddanka afghanistan sida xilowareedyo booliiska ka tirsan ay u sheegeen warbaahinta deegaanada xuduudda ayaa sidaanoo kale marar badan waxaa uga dhacay weerar isdaba joog ah oo lala beegsaday ciidamada bakistan sabtidii lasoo dhaafay ayay ahayd markii siddeed iyo toban ka mid ah ciidamada booliiska bakistan lagu dilay weerar gaadmo ah halkaa lagu dhaawacay saddex kale kaas oo si gaara kaga dhacay gobolka koonfur galbeed ee balujistan sida ay warbaahinta u sheegeen saraakiil ka tirsan booliiska waddankaas warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegaystayaal xilligan oo nagaynta